Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xuseen Maxamed Xuseen Mongaba ayaa geekaada furiya imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe oo fadheedaya arday dirasa fardiyo koo kun liboqolo soddon iyo sagaal arday iyadana uu seiya sanadkii lixaad ee maamulka gobolka banaadir si madax bannaan anqaadasa imtixaanka munaasabada furitaanka imtixaankii weliba gobro ku hayaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir taliyaha qaybta guud ee booliiska ee gobolka banaadir saraakiil la qaadasa imtixaanaadka iyo madaxda kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir maxamed yuusuf ayaa unkureyntii ku hadalay imtixaanka ardayda iyo weliba uusuku warbiyey imtixaanka gooboy ka galayaan iyo tirada ardayda fadhida hayta imtixaanka
waxaa maanta sirsbay noo bilowday imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad kaasoo maanta oo bisha sagaal ay tahay bilaabanaya dhammaanayana bisha labiyo tobanka bisha khamiista soo socota labiyo tobanka bisha waxaa tirada ay ka qaybgelaysa ardayda nooga qaybgelaysa waxay leeyihiin afartan iyo kow kun lix boqol iyo soddon iyo sagaal waxaa lab ah laba iyo labaatan kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo siddeed waxaa dhadig ah siddeed iyo toban kun siddeed boqol iyo lixdan waxaad kaloo raacsan tiro baayaha gaarka ah oo soddon iyo laba ah waxaa ilaahay mahaddiisa inaa maaragtay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir intooda badan imtixaan ka dhici doono waxaa kaloo mahada in dhammaan ciidanka ciidanka boliiska ciidanka amnigu ay sugayaan amniga iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo sidii uu ugu dhammaan lahaa si nabad in ugu dhammaan lahaa imtixaanku dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mongaba ayaa hambaliya aan diri waalidiinta hakadadaaliya owlaadyo iyo herkun hadeyranga welibana uusa bogaadiyey hay-ado ammaanka ee ku hoolanka suguubka amniga goobo imtixaanaadka waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo waalidiinta ardaydaas oo runtii dadaal dheer ku bixiyey inay ardaydooda iyo ubadkooda ay soo gaaraan halka ay maanta taagan yihiin waxaan ugu baaqayaa inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan ayaguna siday ardayda u dhammaystirtaan yacnii halgankooda yacni waxbarasho waxaan rabaa inaan yacni halkaan ka caddeeyo in maamulka gobolka banaadir oo aan aniga hormuud ku ahay xilligan oo aad iyo aad u fahamsan yahay qiimaha ay leedahay waxbarashada ubadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan muqdisho sidaas daraaddeerna maamulka gobolka banaadir hore wuxuu u horgeliyey konton isguul oo lacag la'aan ah oo laga hergeliyey oo ka furan oo shaqaysa dhammaan labaatanka degmo ee gobolka banaadir muddada aan xilka xafiiska joogo waxaan ballan qaadayaa in aan arrintaasi sare u qaado oo aan isguul intaas ka badanna aan yacni dhisno kuwa cusub kuwa burbursanna aan dayactirno inshaa allahu tacaalaa islamarkaasna isla markaasna aan helno aan raadinno aan diyaarinno macallimiin tayo leh ee waxbara ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho ugu dambeyntii ahaana ku mid ah ardayda imtixaanka galaasiya ku hadalanga dareenshoki eedanga siyoon ka diyaar garoobayana imtixaanka iyo muhiimadii in layaa ardayda caaisha ibraahim maxamuud oo ka socda iskuulka alulexba barambal iskuul waxaa maanta diyaar u noqonayaa inaan galo egsaanka igu soo wajahaan imtixaanka dowladda waa maanta waxaa usoo diyaariyey waxaa galaynaa laba maado labada maadana waxaa garab igu siiyey waalidiinteyda ilaa naxariisto aabbahay waa dhintay hooyada baa intaa igu soo dagaashay maantana waxaa rajeynayaa inay faraxdo inaan nihi jibi ma doonayo insha allah halkaan maanta waxaan kasoo doonay inaan guulaysto waxaan galaynaa imtixaanka dowladda ilaaha noo fududeeyo waxaa halkaan u mahadcelinayaa macallimiinteeda iyo ardayda intii garab qabatay iyo waalidiinteeda waxaan leeyahay insha allah waa guulaysan doonaa imtixaankan imtixaan kale way kala duwan yihin sababtaa kaas misdheheen meelaa dad aqoonin iyo dad iskuula aqoonin alikeen saas waa cabsin weyaa imtixaankii sanadkiiba halmarya qaadasa wasaaradda walbarashada dowladda soomaaliya si ardayda la imtixaama aqoontiyo